waa hagaagii khiyaarta hawada nagala soconaysa kadib markii maalmahani qaar kamida warbaahinta ka howlgasha s c ay daabacday baaq ay soo saareen ama ay ku cambaareenayeen qaar kamid a jaaliyada nuur axmed ay ku dhaqan wadanka dibadiisa mudane mudane ka tirsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland oo lagu magacaabo cali dhagacaday iyo wasiir ka tirsan golaha xukuumadda ee puntland oo lagu magacaabo mudane cabdi qawdhan oo ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda puntland ayaa haddaba waxaa waxaa soo baxaya wararay soo taliya oo sheegaya in rag ka mid a baaqaa soo saaray qaar kamid a magacyadooda laga binaaboortay baaqaasina ay ka ogeen aynay waxba ka ogeen haddaba shabakada wararka ee ceeg online waxaa lasoo xiriiray cabdirashiid axmed dhexmar oo kamid a oo isagoo isagoo ah qurbajoogta nuur axmed ee kusugan wadanka dibadiisa cabdirashiid axmed faarax dhexmar kusoo dhawow shabakada wararka ceegaag online
aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdirashiid axmed xisi wey ninka ku hadlaya marka midka aan hadda ka hadlayo waxa weeye cabdirashiid adigaa nala soo adigaa nala soo xidhiiday cabdirashiid oo maxaad nala soo xidhiidhay adoo soo koobaya muhiimadu
waxaana idinla soo xiriiray cambaareynta lagu cambaareeyey wasiir ku-xigeenka iyo iyo xildhibaanka caldega cabde iyo cabdi qawdhan inay la kulmeen ciidamo ka socda dhinaca somalilan oo ay kula kulmeen magaalada la yidhaahdo fukarad oo dadkii intiisa banayd ay qalad u aragtay laakiin anigu aan u arko inay shaqo wanaagsan iyo hawl wanaagsan oo loogu mahadceliyo loogu mataaniyeeyo inay qabteen sababtaa maadaama ay ka hortageen ciidamo kusoo socda magaaladoodii oo hadal la sameeyeen nabadgelyan ay ku dhameeyeen taas waxaan weye in nimankaas aada iyo aada loogu hambalyeeyo oo aan lagu cambaarayn oo sida foosafana loogu cambaareeyey laga joojiyo aada iyo aada iyo aad bayna u mahadsan yihiin shaqada ay guteen taas weye awgeed inaan la soo xiriiray iyo talabaad ee ah abuurkii laga bilaabay oo magacayga lagu soo qoray liif rag ay sameeyaan waxaa kaloo aan leeyahay in ragga sameeyey waxyaalaha kan lagu qoray meelaha kan iyo waxa lamida ragga samaynaya inay ka waanteelaan oo waxyaalaha noocyaas noocyadaasi aan lagu qorin meel kasta oo dadkana magacyadooda ay si khalda iyadoon waxba laga socojin aan layskaga qoran meesha alaaya meesha rabo dowliyada dan gaar ahaan kale aada iyo aada ayuu mahadsantahay cabdirashiid axmed xirsi oo loo yaqaano dhexmar ku sugan wadanka dibadiisa oo lasoo xidhiiday shabakada wararka ceega golan cabdirashiid aada iyo aada baad umahadsan tahay
adaa mudan